إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه waman tabicahum biixsaanin ilaa yowmi iddiin amaa bacd waxaan ku soo jirnay kitaabkii taysiir ulwusuul ilaa qawaacid ilusuul waxaan soo gaarnay ijmaaca ijmaaca dhexdiisaan ku jirnay wa qaala maalikun imaam maalik wuxuu yidhi ijmaacu ahli lmadiinati reer madiina ijmaacoodu xujatun xujo weeye hadalkaas oo imaam maalik oo ah ijmaaca reer madiine waa xujo maxaa loola jeedaa culummadu aada iskugu khilaafeen ijmaaci waxaa la dhihi jiray saan soo ogaanay culummada muslimiinta oo dhan intooda mujtahidiintaah oo hal waqti wada nool inay xugun isku waafaqaan ijmaac saasuu ahaa dii waxa weeye maalan culummada muslimiintaoo dhan intooda mujtahidiintaah ee ama soomaaliya joogta ama suudaan joogta ama masar ama sacuudi ama carabaha kale ay isku waafaqaan oo culummadii hindiya joogtay kuwii bakistaan aysan waafaqin noqon ma ijmaac waa culummada muslimiintu adduunka korkiisa ku nool inta mujtahidiinta xukunka inay isku waafaqaan kaasaa ijmaac ahaa marka imaamu maaliga wuxuu sheegaa marka wuu yidhaahdaa ijmaacu ahlilmadiinati xuja marka maxaa macnaha loola jeeday marka culummadu isku khilaafeen hadalkaas xuu ula jeedaa imaam maalik xuu ula jeedaa culamada gabar sidaas daahirka ay u qaateen waxay yidhahdeen wuxuu ula jeedaa magaalada madiinatu rasuulillaah culimmada joogtee mujtahidiintaa hadday isku waafaqaan mas'alo waa xujo qaar saasay u qaata hadii sidaas la yidhaahdo shaki male mas'aladaas inaysan saas mutlaq u noqon karin sababtoo ah culimmadii muslimiinta keligood ma aha makka way ka fadli badan tahay madiine sida bacdu ahlicilmi ay qabaan ilaa waxaa lagu itifaaqsanyahi waxay tahay salaada masjidka nabiga lagu tukado iyo salaada maka lagu tukado in salaada maka fadli badan tahay taas waa laisku waafaqsanya oo salaada masjidka nabiga lagu tukadaana kun salaadood ay ka fadli badan taho masaajidda kalaa midda lagu tukado xaramka makana boqol kunay ka fadli badan taho laakiin labada magaalo yaa fadli badan khilaaf waa ku jira khilaaf waa ku jira labada magaalo haddaan salaada laga hadlay ayadoo maka nuucaasa haddana culimmada mujtahidiintahay reer maka hadday masale isku waafaqaan xujo maaha mar haddii makoo ka sii fadli badanba calaa bacdi alaqwaal culimmada mujtahidiintahay ku nool markay iswaafaqaan aysan xujo noqonayn marka culimmada madiinana iswaafaqinteedu xujo noqon ma iyaduna ma noqonayo sidaas weeyaan tan kaleeto culimmadii ku nooleedoo ku sugneed madiina kuwii ugu cilmiga badnaa waa ka tageen magaalooyin kala degeenba in kuwii ugu cilmiga badnaa qaar ka mid a sida cabdullaahi ibni cabbaas oo kale cabdullaahi ibni mascuud abuu muusa alashcari iyo qayrkood waa ka guureen in badan basray degeen qaaraa shaam aaday waxayna ka mid yihiin saxaabada kuwii ugu cilmiga badnaa ay ka mid yihiin marka ma dhici karto in la yidhahdo cabdullaahi ibni cabbaas cabdullaahi ibni mascuud abuu muusa alashcari la tirsanmaa khilaafkooda hadday culummada reer madiine intooda kale iswaafaqaan kuwaas waxa weeyaan khilaafka ay khilaafeen waxba ka dhima ma la dhii karo taasaana ka imaanaya haddii la yidhaahdo mujtahidiinta reer madiine oo kaliya masaladay ku itifaaqaan xuja hadii la yidhahdo taasaa ka imaanaya marka macnaha loola jeedo sharxa xoogaa si fiican u faahfaahinaya haddii marka macnahaas lagu fasiro culammada gabalha ku fasireena qowlkaasu raajix maaha ee waa marjuux ee waxaa raajixa inaysan ijmaac ahayn culummada reer madiina itifaaqoodu inuusan ijmaac ahayn dii macnahaas lagu fasiro laakiin macaani kale lagu fasira marki doono iclam ogow annahu shaamiya waqaca alkhilaafu khilaafaa dhacay bayna ahlilcilmi ahlilcilmiga dhexdooda filmuraadi kan loola jeedo min qowlilimaami imaamka qowlkiisa maalikin ah raximahu llah ijmaacu ahlilmadiinati magaalada madiine eelkeeda ijmaacooda xujatun weeye macnaha loola jeeday culummadu isku khilaafeen fa minhum ahlucilmigiyuu ka mid ahaaday man gabal aakhada qaatay qowlkaas calaa daahiri daahirkiisa u qaatay oo yidhaahdeen mujtahidiinta madiine ku sugan hadday xugun isku waafaqaan waa xujo qaalaa sidaasa daahirka u qaatay wa minhum ahlucilmigiyuu ka mid ahaaday man gabal qaala yidhi inna muraadow imaamka waxa uu jeedo bidaalika hadalkaas ula jeedaa maa shay weeye kaana ahday jaariyan mid socda majra naqli naqliga makaanu socodkiisa naqliga almustafiidi ee shubma qaarna waxay idhahdeen wuxuu ula jeedaa imaamu maalik sax fa minhu ahlucilmigiyuu ka mid ahaaday man gabal aqada qaatay hu qowlkaas calaa daahirihi sida daahirkiisa wa minhum ahlucilmigiyuu ka mid ahaaday man gabal qaala yidhi inna muraadow imaamka shayga uu jeedaa anna riwaayata ahlilmadiina ahlulmadiina riwaayadooda xadiidka ay wariyaan muqadamatun riwaayadaas waa mid laga hormarinaa calaa riwaayati kayrihim kayrkood riwaayaddiisa waxaa loola jeedaa yidhi culummo kale haddii laba xadiid ay istacaaruddo laba xadiida istacaaruday xadiidkan macnuu sheegaa xugunuu sheegaa xadiid kalena xugunuu sheegaa labada xugunna waa iska hor imaane laysma waafaji karo labada xugunna waa iska hor imaane ma layswaafaji karo labada xadiid mid ka mida reer madiinaa wariyey kan kalena dad kala wariye ruwaad kala wariyeen kan reer madiina wariyeenaa la rajaxa oo la hormarinaa saasuu ula jeedaa culamada gobola ku fasireen laba xadiid day istacaarudaan oo midna reer madiine wariyeen midna culummo kale wariyeen oo ruwaad kale wariyeen kan reer madiine wariyeenaa la hormarinaa saasna culumma u fasireen waa tafsiir labaad oo hadalka imaamka lagu fasiray waa hadalka imaamka a lagu fasiray mid saddexaad waa kanaa wa minhum ahlucilmigu ka mid ahaaday man gabal qaala yidhi inna muraadow imaamka kanuula jeeda bidaalika hadalkaas maa shaygii weeye kaana ahaaday jaariyan mid socda majra naqli naqliga makaanu socodkiisa naqliga almustafiidi ee shubma qaar kale waxay yidhahdaan maya wuxuu ula jeedaa waxaa jira masaa'il culummo iyo caamo ay wada yaqaaniin oo mashhuur ah oo dadkoo dhan ay maqleen oo wakhtigii nabiga ay maqli jireen dadkii joogay kuwii ka dambeeyey ay maqleen oo aan dad gaarhu maqlin ee caam sida alfaada aadaanka alfaada aadaanka muslimiintii madiino jooga waa maqlaayeen waxaa nigalcayn ilaa maalin kasta shan goor lagu dhawaaqaayo alfaada aqinka oo kale salaada bisinka marka oo salaada la tukanaya in kor loo qaado in hoos loo dhigo waa mas'alo dadka madiino joogoo dhan ay kala ogaa karaan maxaa yeele maalin kasta saddex salaadood aa lala jahraa ama hoos loo dhiga maqrib iyo cisho iyo subx maalin kasta marka in bisinka kor loo qaadi jiray nabigii wakhtigiisii iyo inaan loo qaadi jirin waa mas'ale aan qaldami karinoo masale laba qof iyo toban qof iyo boqol qof ogaanayda maaha waa masale qofka xataa masjidka bannaankiisa jooga oo agtiisa jooga uu ogaan karo dumarku masaajidkay ku tukan jireen carruurtu masjidkay ku tukan jireen in badan raggu way ku tukan jireen maalin kastana saddex salaadoodaa lala jahraa ama hoos loo dhiga marka mid bay ahayd in hoos loo dhigay in kor loo dhigaya la ogaa kara dadkao dhan ay yiqiin waxay leeyihiin markaa maalan saacii nabiga intuu la ekaa sanad kastay qof walbaa ku bixinaya oo mas-uula saaci iyagaa yaqaan marka mudkii nabigu intuu la ekaa arrimaha nuucaasa oo aan dad la gooni ahayn oo xadiis qof goonihu la gooni noqdo aan ahayn ee dhaqanka caamkaa ah ee aan qarsoomi karin hadday isku khilaafaan reer madiina iyo dad kale midka reer madiina la qaadana maxaa yeelay kan reer madiina waxaa loo qaadanaa wakhtigii nabiga muslimiintii joogay arrinkaa waa wada ogaayeen ee madiino jooga haddii la bedelo kulli waa dareemaya deg degaa loo dareemaya tusaale toban sano nabigu tujinaya hadduu bisinka la jahri jiray ee la arki lahaa nin saxaabiga hoos u dhigaya hal mana beledkan u dareemina hal mana beledku dareemina haddii saaci nabiga sidaas oo qof walbaa bil walbaa ku bixinayay ramadaan ah markay dhammaato fitrada haddii la bedeli lahaa hal maray magaalada wada dareemaya sidaas darteeda arrimahaas caamkaa ee mustafiidka ah ee aan ahayn xadiis qof la gaar yahay reer madiine iyo dadka kale markay isu khilaafaan reer madiine kooda xuja maxaa yeelay koodu wuxuu ka dhigan yahay naqli mutawaatir oo kale madiino dhan aad tiqiin saaca maahan qof iyo laba iyo toban iyo boqol aad tiqiin xataa ma misinka in lala jaaraa iyo in kor loo qaada madiina oo dhanaa tukan adinka alfaadiisu meeqay aheyd ma shan iyo toban aheyd mase saddex iyo toban lafdiya aheyd reer madiinoo dhan aa yiqiin inay shan iyo toban lafdi aheyd reer madiinoo dhan aa yiqiin oo takbiirta hore afar laga dhiga ee aan laba laga dhigay marka haddii arrimaha nuucaas ay reer madiine iyo dad kale isku khilaafaan waxaa la hormarinaya kan reer madiine maxaa yeele waa naqli mutawaatirahoo kale taasuu ula jeedaana culammada gobol ay yidhaahdeen wadaalika mihaalkii ka alfaadi adaani adaanka alfaadiisaoo kale weeye waliqaamati aqinka alfaadiisa wa tarkil jahri koru qaadidoo laga tago bilmasmalati bisinka kor loo qaado cinda qiraa'ati alfaatixati faatixada akhrinteeda agteeda fi salaati salaada dhexdeeda lagu akhriyo wa miqdaari saaci suuskii nabiga intuu la ekaa walmuddi mudkii nabiga intuu la ekaa wa cadami akhdi sakaati inaan sake laga qaadayn filkhatrawaati qudaryaalka maca annahaa iyadoo qudaryaalka kaanad ay ahayd tusraxu mid lagu beero filmadiinati madiina inaan qudaarta sake laga rabin mas'alo qof iyo laba la goonyahay maahayn magaalada dadka wax beeroo dhan way ogaayeen inay beeri jireen aan lagana qaadi jirin marka waa masale aan qof la gooni ahayne bulshadii madiinoo dhan ay garanayday haddii marka cid kale ku khilaafto iyagaa la raaca doodaa la raaca iyo wa kayri daalika intaas kayrkiis oo mimaa shay a kaana sugnaa fii zamani nabiya nabiga wakhtigiisii sala allahu calayh wasalam fa innahu maagaas maa kaana jaariyan majral naqli almustafiid fa innahu maagaas maa kaana jaariyan majra naqli almustafiid fa innahu maagaas low takayara hadduu iska bedeli lahaa camaa shaygii kaana calayhi korkiisa uu ku sugnaa jiray dhaqankii nabiga laga soo gaaray hadduu iska bedeli lahaa la culimo waa la ogaala hal mara beledka dhan ogaala hal mar aa beledkao dhan dareemi lahaa arrintaas fa amaa fii masaa'ililijtihaadi masaa'ilka ijtihaadka fahum reer madiine iyo waqayruhum qayrkood sawaa'un waa ku sinsiman yihi masaa'ilka ijtihaadiga culimmadooda culummada magaalooyinkaay la mid kuwa maka jooga iyo kuwa ciraaq jooga iyo kuwa shaam jooga kuwa yaman joogay lamid xagga ijtihaadka de masaladu masale ijtihaadiya noqon cabdullahi bnu sacli wuxuu yihi wahaada macnahan ugu dambeeya macnahaas oo ugu dambeeya in uu u jeedo maa kaana jaariyan majra naqli lmustafiid macnahaas ugu dambeeya huwa al adharu waa sida muuqashada badan saasaa daahira inuu u jeedo aad macnahaasa u muuqda ee uusan u jeedin masale ijtihaadii haddii laysku khilaafo mujtahidiinta reer madiine hadday isku waafaqaan waa xujir uusan ula jeedin wa haada macnahanu huwa al adharu waa midka muuqashada badan insha allahu tacaala wa huwa macnahanu alladii waa midka caleyh korkiisa ay ku sugnaadeen almuxaqiquuna culummada masaa'ilka suga min almaalikiyati xaalay ka mid yihin iska daa madeegta kale muxaqiqiinta maalikiya macnahan inuu maalik u jeedo saasay waxa weeye ku sugnaayeen wadaalika muxaqiqiintii waxaad tidhaahdaa wahum muxaqiqiintiina ka abilweliid oo kale weeye abilweliid albaaji wabni alqasaar oo kale iyo waqayrihima qayrkood wa huwa macnahaas in lagu fasiro alladii waa midka yustafaadu laga faa'idaysana wa huwa macnahaasu alladii waa midka yustafaadu laga faa'iidaysana min muwada'i imaam imaamka kitaabkiisa muwada'a maalikin ah imaamka kitaabkiisa muwada'ana markuu hadlaa saasaa laga fahma waxaa xujada oon la khilaafi karin waa shayga mustafiidka ee wakhtigii nabiga bulshada madiine ku nooloo dhan ay garanaysay amaa masaa'ilka ijtihaadiga ma ahan ummadoo dhan inay xujo ku tahay ijmaacooda ma ahan kamaa sayaatii sida noo imaan doona waqad salaka wuxuu qaaday shaykhulislaam ibnu taymiya raximahullah fii mowduuci madhabi ahli lmadiina reer madiine madhabkooda mowduucooda markuu ka hadlaayo wuxuu qaaday iyo wa camalihim camalkooda maslakan dariiquu qaaday dariiqaasoo wasadan dhexdhexaad dariiq dhexdhexaad ah uu maray isagu markuu ka hadlaayay oo war xujo maahanoo iska mutlaqana aan ahayn waa xujo oo mutlaqana aan ahayn afar martabuu ka dhigay markaasuu martabo walba xukunkeeda sii afar martabo inta u qaybiyey ijmaacu ahlilmadiina uu wuxuu ka dhigay mid laysku waafaqsan yahay in la xujo iyo iyo mid agsarka culummadu ay qabaan xujo ma ahan iyo mid jumhuurtu qabaan waa xujo afar martabuu ka dhigay ijmaaca reer madiina marka wuxuu qaaday dariiq dhexdhexaada dariiqaasoo laa yasacu uusan waasac u noqon karin aysan u bannaanaanayn an naadira qofka fiiriya naadirka almunsifa ee cadliga ah ilaa an yaquula inuu yidhaahda maahane ina haadaa dariiqan shaykhulislaam masaladan ka qaaday huwa alxaqu wa xaqi qofka munsifka ah cadliga ah markuu fiiriyo dariiqa uu masaladaas ka qaaday wuxuu leeyahay alla ila masaladii xaq ay asagaa waafaqay masaladan masaladan insha allah waqad dakara wuxuu sheegay ibnu taymiya anna maxala alkhilaafi maxalka laysku khilaafsan yahay fii haadihi lmas'alati masaladan mas'aladan oo ah madhabu ahli lmadiina meesha layskaga khilaafsan yahay waa meeshee ilaa waqti kasta culummada madiine joogta miya maaha waqtigii salafka culummadii joogtay weeye oo madiina culummadii salafka oo waqtigii salafka joogtay waa madiina ee waxwey waqtiyadii dambe culummadii madiine joogtay ma ahan wax laysku khilaafsan yahay kuwii waqtiyadii dambe joogay ilaa haddeer kuwa jooga ilaa qiyaamu saaca culummada madiine ku nool maaha maxalka laysku haysta ee saddexdii qarni ee salafu saalix ee quruunulmufadala culummadii madiine ku noolay ijmaacooda kaas wey horta masalada laysku haysta ee adduunku inta la joogo culummada madiine joogta ijmaacooda maaha ma ahan maxalka laysku haysta waqad dakara wuxuu sheegay anna maxalalkhilaafi maxalka laysku haysto oo laysku khilaafay fii haadihi lmasalati masalada dhexdeeda layskaga khilaafay inamaa wax kale maan huwa maxalku ijmaacum waa culummada ijmaacooda filcusuuri wakhtiyaalkii ay ijmaaceen cusuurtii almufadalati la fadilay wa hiya casriyaalka la fadilay alquruunu waa qarniyaalkii quruuntii alhalaaatu saddexda aheed quruuntii alulaa ee horreyday uma qaala shaykhulislaam wuxuu yidhi maa hadal mulakhasu khulaasadiisu ay tahay waa taxqiiqu sugid la sugo fii mas'alati ijmaaci ahlilmadiina ahlulmadiina ijmaacooda mas'aladeeda sugidda la sugo anna minhu ijmaacaasu ka mid ahaaday maa ijmaac huwa muttafaqun calayhi laysku waafaqsan yahay bayna almuslimiina ijmaac waxaa ku jira muslimiintoo dhan isku waafaqsan yahin inuu xujeeya oo ijmaac reer madiinana ah kaas waa ku jira wa minhu ijmaacaasu ka mid ahaaday maa ijmaacu huwa qowlu jumhuuri a'imati almuslimiina muslimiinta imaamyaalkooda mucdamkooda qowlkooda ah oo jumhuurta muslimiintu ay qabaan inuu xujeeya wa minhu ijmaaca reer madiinuu ka mid ahaaday maa ijmaac laa yaquulu bihi uusan dhahayn ilaa bacdun culummada gobolkood maahan ijmac waxaa ku jira in yaro culummada ka mid maahan qof qaba aan la arag waa xujo aa ku jira markaasuu yihi wadaalika tafsiilkaas in saas loo kala saaro wadaalika tafsiilkaas haabitu waa sugay anna ijmaaca ahli almadiina anna ijmaaca ahlilmadiinati lianna ijmaaca ahlilmadiinati maxaa yeelay reer madiina ijmaacoodu calaa arbaci maraatiba martabooyin afar uu ahaa ijmaaca reer madiina waa afar martabo alulaa martabada ugu horayda maa shay weeye yajrii socda majra naqli naqliga makaanu socodkiisa caninabiyi nabiga laga soo naqliyey sala allahu calay wasalam martabada koobaad waa shay nabigii laga soo naqliyey oo nabigii ka warinaya reer madiinoo dhanaa nabigi ka warina culummadii reer madiinoo dhan aa nabigi ka warina waa saxaabadii madiine joogtay aa nabigi ka warinayaan fa haadaa nuucaas xujatun xujo weeye biitifaaqi alculamaa culummadoo dhan say isku waafaqsan tahay wa taqadamad waana soo hormartay amhilatu miisaaladii taas waa laisku waafaqsan yahin xujayi ilaa waa xadiid mutawaatireh waa xadiid mutawaatira xadiid mutawaatirana waa qaci ahaniyatu martabada labaydaa alcamalu waa camalkii alqadiimu ee horreeyey camalkaasoo bilmadiinati madiine ku sugnaa qabla maqtali cumaana cumaan intaan la dilin ka hor radia allaahu canhu qabla maqtali cumaana cumaan dilkiisii ka hor radia allaahu canhu nuuca kale wuxuu yahay ma ahan mas'aladan in lagu soo naqliyey xadiid oo ay leeyihiin qaala rasuululahi kada wa kada laakiin waxay reer madiinoo dhanu sheegayaan taabiciyaalkii iyo saxaabadii madiine ku noolaa sidaan in looga dhaqmi jiray madiine masalay sheegaya nabigayaa yidhina ma hayaan sidaasaa reer madiine u dhaqmi jireen ay leeyihiin waana wakhtigii abubakar cumar cumaan wakhtigaas wey taasoo kalena maxay ku tusaydaa arrintaanu inay tahay dhaqankii khulafaa u raashidiin ilaa wakhtigaas khulafaa urashidiina talinayeen dhaqankii abubakar ogaa oo cumar ogaa oo cusmaan ogaa inuu yihi kaasuna waa xujo sida jumhuurtu qabaan fahaadaa camalkan xujatu waa xujo fii madhabi maalik madhabka maalik walmansuusi fahaada kan xujatu waa xujo fii madhabi maalik walmansuusu dheh xujatun ku cadab waana midka la caddeeyo la nasgareeyey can ishaaficiyi shaaficina shaaficina sidaasaa laga nasgareeyey oo laga caddeeyey wa daahiru madhabi axmed madhabka axmedna daahirkiis waa saas inuu xujaya maxaa yeelay lianna haadaa camalkan mimaa kiyuu ka mid yahay sannahu ay jireeyeen alkhulafaau khaliifyaalkii khaliifyaalkii arraashiduuna hanuunsanaayeen fa huwa camalkanu xujatun xujo weeye xujada yajibu uu waajib yahay itibaacuhaa xujada la raaciddeeda wa huwa qowlkaas qowlkaas dhe marka oo ah inuu xujaya camalka nuucaas inuu xujaya qowlkaas almaxkiyu waa qowlka laga sheegay can abi xaniifa marka jamaahiiru ahlicilmi waxay qabaan kaasoo kale waa xujo ilaa waa dariiqadii ay jideeyeen khulafaa raashidiin alhaalisatu martabada saddexayda oo ijmaaca reer madiina uu leeyahay idaa tacaarada hadday iska hor yimaadaan filmas'alati mas'alada daliilaani laba daliil laba xadiisa mas'aladan ku soo aroortay oo iska soo horjeeda wadaalika mihaalkii kaa xadiisayn waaba laba xadiis oo kale ilaa daliil waa badan yahay xadiis kaliya ma ahani laba xadiid oo kale labadaas xadiid oo juhila laga jaahil noqday ayuhumaa koodeebaa arjaxu miisaan badan labadooda yaa raajaxsan ala garan waayo ala garan waayo wa axadumaa midkood labada xadiis midkoodna yacmalu bihi waxaa ku dhaqma ahlulmadiina reer madiina midka kale kuma dhaqmaan miday ku dhaqmaan miday ku dhaqmaan miday ku dhaqmaan taasoo kale hadday dhacdo famadhabu maalikin maalik madhabkiisa washaaficiyu shaafici madhabkiisa iyo wa riwaayatun riwaayad iyo wa riwaayatun riwaayad riwaayadaasoo almarwiyatu laga wariyey can axmed annahu axadkaas xadiidka ay ku dhaqmeen yurajax waa la rajaxa annahu axadka ay ku dhaqmeen xadiidka ay ku dhaqmeen macnaha axaduhumaa soo ma ahayn marka waxaad tidhaahdaa annahu axadkaas xadiidkaas ay ku dhaqmeen yurajaxu waa la rajaxaa bicamali ahlilmadiinatiya lagu rajaxa reer madiina inay ku dhaqmeena lagu rajaxa wuxuu tusaa xadiidkaas inuu yahay sunnadii nabiga reer madiina ku dhaqminta ay ku dhaqmeen saasay tuseen ku dhaqmintaay reer madiina ku dhaqmeena waxay tusee xadiidkaas sunnadii nabiga laga soo gaaray inuu yahay kan kale ama waa mansuuq oo markii horu jiri jiro waa la nasaqay ilaa iyagaa dadka u aqoon badnaayo masaladeeda amase xadiidku ma sugnaba taasna waa mid kale wa haadaa qowlkan oo ah in dhaqanka reer madiina xadiidka lagu rajaxo huwal mansuusu waa midka laga caddeeyey can axmed oo nas ahaan looga wariyey yaquulu wuxuu leeyahay imaam axmed raximahu ullah idaa rawaa hadday wariyaan ahlulmadiinati reer madiina xadiisan oo wa camiluu bihi ay ku camal falaan fa huwa xadiidku alqaayatu waa meesha ugu dambayday xoog xadiid xoog hadduu leeyahay meesha ugu dabayda waa taas saasuu leeyahay wa madhabu abi xaniifa abi xaniifa madhabkiisa iyo wa bacdi alxanaabila wa madhabu abi xaniifa abi xaniifa madhabkiisa iyo wa bacdulxanaabilati xanaabilada gobol ka mid ah wadaalika mihaalkii kal qaadi waaba qaadigiioo kale abi yacla iyo wabni caqiil oo asna xanaabilada ka mid ah annahu xadiidka laa yurajaxu la rajaximaa oo bicamali ahlilmadiinati lagu rajaximaa saasay qabaan saasay qabaan abuu xaniife iyo bacdi xanaabila waxay qabaan camalka reer madiina lagu rajaximaa sheekhulislaam wuxuu yidhi waladii qowlka yadharu li aniga ii muuqda wallaahu aclam annahu xadiidka laa yurajaxu lagu rajaximaa bicamali ahlilmadiinati lagu rajaximaa ilaa idaa waqtigii keliyaha lagu rajixi karaa baxasna aan baarno oo falam najid aanaan helin murajixan mid wax rajaxa murajaxaasoo kayrahu camalka reer madiine aan ahayn calaa qaacidati tacaarudi iska horimaadka qaacidadiisa korkeedana wax looga rajaxo wuxuu leeyahay aniga waxay ii muuqata murajaxaadda waa badan yihiin boqol waa ka badan yihin waxyaalaha laba masale lagu kala rajaxaa boqolay ka badanta ahlucilmiga gobolha boqol iyo soddon gaarsiiyeen marka murajaxaad kale marka la waayo camalka reer madiina waa lagu rajaxa laakiin marka hore camalka reer madiina laga bilaabi ma marka wax la kala rajaxayo labada xadiistay tacaruda midaa reer madiina ku dhaqmaan hore lagana jixmaan saas isagu maray alraabicatu martabada afrayda oo ijmaaca reer madiina alcamalu waa camalka camalka almutaaqiru dambeeyey camalkaasoo bilmadiinati ku sugnaa waa culummada dambe ee mutaakhiriinta madiina wixii lagu arko fahal haadaakani xujatun xujo ma yahay xujadaasoo sharciyatun sharci loo nisbeeyey xujadaasoo yajibu uu waajib yahay itibaacuhaa xujada la raaciddeeda fahal haadaa camalkan mutaakhiriinta xujatun xujo ma yahay xujadaasoo sharciyatun sharci loo nisbeeyey xujadaasoo yajibu uu waajib yahay itibaacuhaa xujada in la raaco xujadaa loo celinaa itibaacuhaa alaleey ee itibaacuhu la dhihi ma xujo in la raacay waajib yahay ma yahay su-aashaasuu rabaa inuu ka jawab am laa mase ma ahan faladii faladii madhabka calayhi korkiisa ay ku sugan yihiin a'immatu naasi dadka imaamyaalkooda annahu camalka muta'akhirkaa laysa bixujatin sharciyatin xujo sharci loo nisbeeyey ma aha ma ahan xujo sharciya ilaa waqti kasta ilaa qiyaamu saaca culummada madiine joogta inta madiine joogta waxay isku waafaqaan xujo ma aha iyo camalka madiine wa haadaa qowlkan oo ah annahu laysa bixujatin qowlu shaafici waa shaafici qowlkiisii wa axmeda wa qowlu axmeda waa axmed qowlkiisii wa abi xaniifa wa qowlu abi xaniifa wa abi xaniifa qowlkiisii wa huwa qowlkaas inuusan xujo ahayn ah qowlu lmuxaqiqiina culummada wax sugaan waa qowlkooda min asxaabi maalik maalik madhabkiisa xaalo ay ka mid ahaadeen asxaabta waxaa looga jeeda dadka ahlu madhabkiisa wa rubamaa waxaa la arkaa jacala inuu ka dhigo hu camalkaas muta'akhiriinta bacdu ahli lmaqrib reer maqrib gobolkood waa marooka iyo tuunis iyo waxa weeye badaba ayagu maalikiya haysa madhabkaas marka muta'akhiriinta meelahaas ku nool ee libiya iyo meelahaas ku nool tuunis iyo ku nool marooke iyo culummada joogtay reer maqrib ayagu waa dhacda inay yidhahdaan waa xujo iska maalikiyo oo waxa weyaan xoogaa madhabkaas u tacasuba marka muta'akhiriintoodaas waa dhici karta inay saas yidhaahdaan waa dhici karta min asxaabihi maalik dadka madhabkiisa haysta xaalay ka mid yihiin wa rubamaa waxaa la arkaa jacala inuu ka dhigo hu camalka muta'akhirkaa bacdu ahlilmaqrib reer maqrib gobolkood min asxaabihi xaalay ka mid yihin maalik dadka madhabkiisa haysta xujatan xuja inuu ka dhigaa la arkaa walaysa ma ahanin macahum maca ahli lmaqrib bacdigaas oo reer maqriba la jirkooda lil a'immati xaal u sugnaaday nasun hal nas ma hayaan naska waxaa loola jeedaa qowl cad naska waxaa loola jeedaa qowl cad oo a'immadii ay ka keeneen ma hayaan oo imaamu shaafici uu leeyahay waa xujo ama imaamu maalik uu leeyahay waa xujo imaam maalik xataa nas cad kama hayaan naska waxaa loola jeedaa qowl cadoo imaamku leeyi hal qowloo cad oo a'immadii ay ka soo naqliyeen oo a'immadu ay yidhaahdeen ijmaaca reer madiinaha xujaa ma ay hayaan walaysa macahu maca bacdi ahlimaqrib bacdigaas reer maqrib la jirkooda ma ahaanin lil a'immati xaal u sugnaaday nasun hadal cad walaa daliilun daliil kitaab iyo sunnana ma hayaan oo bal iskaba daayahum bacdigaas ahlu taqliid waa iska ahlu taqliid maaligaa saas qabay ay maqleen markaas iska taqliidsadeen walmutatabicu qofka raacraaca lilimaami imaamkii maalikin maalik ah fii muwada'i kitaabkiisa muwada'a qofkii raacraaca oo akhriyo aad u ad akhriya yaraa wuxuu ogaanaa ra'aa ra'ya wey yaraa waa cilmigii yaraa wuxuu ogaanaa ra'yi maani yaraa oo bimacnaa calimaa wey ra'aa ra'yana maaha ra'aa basariya maaha ra'aa calimaa wey yaraa wuxuu ogaanaa anna kaiiran in badan intaas badanoo minal masaa'ili masalooyinka ka mid ah masalooyinkaasoo anna kaiiran in badan intaas badanoo minal masaa'ili masalooyinka ka mid ah allatii waxaad tidhahdaa yaxtaaju fiihaa yaxtaaju imaam maalig wuxuu xujaysanaa fiihaa masalooyinka bicamali ahli lmadiinati oo wayastacmilu uu isticmaalaa wayastacmilu wuxuuna isticmaalaa cibaaraatin cibaaraad walmutatabicu qofka raacraaca lilimaami imaamkii maalikin ah fii muwada'i kitaabkiisa muwada'a qofkii raacraacoo ad akhriya yaraa wuxuu ogaanaa anna kaiiran in badan intaas badanoo minal masaa'ili masalooyinka ka mid ah yaxtaju wuxuu xujaysanaa fiihaa masalooyinka bicamali ahli madiina reer madiine camalkoodu xujaysanaa wa yastacmilu wuxuuna isticmaalaa markuu xujaysto cibaaraatin cibaarooyin cibaaraadkaasoo laa tufiidu aan faa'iidaynayn annahu imaamku yuriidu inuu u jeedo alijmaaca ijmaac alladii ijmaaca taxrumu ay xaaraamka tahay mukhaalafatu lkhilaafidiisa qofka fiirfiiriya kitaabka muwadda'a wuxuu ogaanaa imaam maalik masaa'il badan waa u xujaystaa camalka reer madiine laakiin cibaarada uu cabbiraa markuu xujaysanaa waxay ku tusee uma jeedo ijmaac ummadoo dhan ay waajib ku tahay inay raacaan wey ulama jeedo ee wuxuu keliya tusaa mas'aladan asaga qanaacadiisa sidaanu ugu qancay wuxuuna ictimaaday camalka reer madiine labadaasay tusay hadalkiisu ma tusayo hadalkiisa kama muuqato inuu leeyahay ijmaac masaladan xukunkeedu waa saas reer madiinaha ku ijmaacay si kalena ma bannaana saas ulama jeedo oo ijmaacii dadka mujtahidiinta o dhan ay waajibka ku ahayd inay raacdo saas ulama jeedo laakiin waxay ka muuqataa laba shay bis mas'aladan asagu sidaan inuu ku qanacsan yahy koo waxa uu ictimaado istinaadkaau ku tiirsadayna waa camalka reer madiina labadaasay tusay cibaaradiisu waa kana cibaaraad wayastacmilu wuxuu isticmaalaa cibaaraatin tacbiiryaal cibaaraadkaasoo laa tufiidu aan faa'iidaynayn annahu maal yuriidu inuu u jeedo alijmaaca ijmaac alladii ijmaaca taxrumu ay xaaraam tahay mukhaalafatu la khilaafidiisa wa innamaa wax kale ma ahan tufiidu waxay faa'iidaynayn cibaarooyinkiisu annahu imaamu maalik araada inuu u jeedo ijmaaca ahli beladihi beledkiisa ehelkooda ijmaacooda fa huwa imaamu maalik markuu masalada sheegaa yukhbiru wuxuu ka warramaa can ra'yihi isaga aragtidiisa mas'aladan sida uu arkuu ka warramaa koow mustanidan xaala uu ku tiirsanaa imaamku ilaa ijmaacihim reer madiine ijmaacooda alladii ijmaaca laa yalzamu uusan waajibka ku ahayn almujtahida qofka mujtahidkaa itibaacu la raacidiisa keliya wuxuu sheegaa asagu wuxuu ku tiirsadoo ictimaaday ijmaaca reer madiina oo mujtahidiinta aan laasimka ku ahayn wa min amhilati daalika waxaa ka mid a tacbiirkaas miisaaladiisa qowluu hadalkiisa uu yidhi al-amru arrinkan cindana agtee maxaadu aaday fiiri ma dhihi muslimiintao dhan ay saatan agtooda ka yihi dhihi ummaa muslimiintao dhan agtoodu sidan ka yahay dhihi maa annaga reer madiina agteenu saas ka yuu kuleeyahy al-amru arrinka cindana agteenna xaalu ahaaday an yaqra'a arajulu qofku waa inuu akhriyo waraaca alimaami imaamka gadaalkiisa fii maa waqtigii laa yajharu uusan la jahrayn fiihi waqtiga dhexdiisa alimaamu imaamku bilqiraa'ati qiraacada salaadaha uusan la jahrayn imaamku qiraacada sida duurka casirka maqribka ragcadiisa dambe cishaha labadiisa ragcood dambe waajibay ku tahay ma'muumka inuu akhriyo faatixada aniga saasay ila tahayo reer madiine haddaan nahayna saasaan aragna wa yatruku waa ka tegaa alqiraa'ata qiraa'ada fii maa waqtiga yajharu uu la jahraayo fiihi waqtiga dhexdiisa alimaamu imaamku bilqiraa'ati qiraa'ada annaga waxaan aaminsannahay yuyidhi middeeda kale masaladaas imaamku hadduu la jaro qiraa'ada sida labada hore ragco ee maqribka labada ragcoo hore ee ceshaha labada ragcee salaada subax imaamku markuu qiraa'ada la jahraa ma'muumku waxba akhrin maa qiraa'atu imaamihi qiraa'atun lahu annaga reer madiina saasaan aragnaa wey culmadeen reer madiina haddaan ma dhihin waa ijmaac dadkao dhan ay laasim ku tahay wahiya mas'aladaanuna mas'alatun waa mas'alo khilaafiyatun khilaafi ah waa masalo weynoo khilaafi ah imaam markuu ku tujinee qiraa'a ma lagaa rabaa adoo ma'muum ah waa masale weynoo khilaafi ah imaamu bukhaari keligeeduba kitaabka alifay masaladaas keligeed alqiraa'atu khalfa alimaam aa la yidhahda mas'aladaas keligeedu hal kitaabka alifay oo juz ah masale muhiim ah isagoo xoogga saaraya inuu caddeeyo war ma'muumoo faatixa marwalba waa lagaa rabaa imaamkanu ama ha la jahro faatixada ama yuu la jahrin waroy ma'muumow faatixa waa lagaa rabaa daadan faatixo akrin salaadu kuuma jirto marka laga reebo masbuuqa ragcada uu rukuuca ku soo gaaray qofka hortii salaada la xirtay hortiisa salaada la xirtay imaamkoo rukuucsanuu soo gaaray allaahu akbar markuu yidhi waa rukuucay rukuucdiina waa haleelay kaas isaga lagama rabo isaga faatixa lagama rabo sunnadana waa ku cadyahay inaan laga rabin kaas waa laga reeba caam xadiidka waa caam laa salaata liman lam yaqra' biummi alqur'aan qofaan faatixa akhrin salaad male waa caam laa salaata waa caam waa nakira fii siyaaqi nafyi laakiin cumuumkaas waa laga waa la khasisay maxaa laga reebay waxaa laga khasisay qofkii masbuuqa ahaa masbuuq waxa la yidhaha qofka hortii salaada la xirtay ee gadaal ka soo gaaray allahu akbar markuu yidhi horaa laga rukuucay ama markuu faatixadii dhowr aayadood ka akhriyey maaliki yowmiddiin markuu yidhi waa la rukuuca isna waa rukuuca laakiin imaamkaaga haddaad taqaan inuu aad rukuucda u dheereeyood ogtahay intaad dhammaydo faatixada inaad ka gaari karto ha dhammaysane imaamkaaga labaa taqaana gabolkood waxa weeyaan haddaadan horaba ka rukuucin waxa weeyaan laba ayo intaadan aqrinu madaxa soo qaada hadduu madaxa soo qaadaan ragcadaas saasay kugu seegto khalaas ragcadaas waa u dhama mar hadduu madaxa soo qaado xataa faatixadii waa dhammayd marka dhammaydo hadduu madaxa soo qaado khalaas waa u dhamaata ragcadaas adigu waa kaaga dhammaata waa kaaga dhammaata marka imaam aad taqaanoo rukuucda dheereeya hadduu yahay ihdina siraata mustaqiimaad marsiina waana taqaan inuu dheeraynayo waa dhammaysee si aad faatixadii iyo isugu hesho rukuucda laakiin waa taqaantan subxaana rabbi alcla hadduu mar yidhahdo mar labaad inuu ku cilaayo lama hub ama laba goor ama saddex goor fudfuduu istaba dhiga khalaas kaasoo kaleeto waxa weeyaan meeshaad maraydad ku joojiyay faatixada waa haddii hortaa salaada la xirtay ogow ma ahan haddaad la xidhatay taas waa masale kale khalaas waana soo rukuuci daad isleedahay laakiin cabsi iyo shaki ku galo bartaad joogto ku jooji rukuuc waa ku jirta ragcadu haddaadanba bilaabinba oo uu rukuucsan yahayna allah akbar markaa tira iska rukuuc waa kuu jirta mas'aladaas waa laga reeba waa la khasisay ilaa caam waa la khasisaa laakiin inta kale haddaadan faatixa akhin kuuma jirto waa qowlka raajixa masaladuna waa khilaafi wahiya masalatun khilaafiya athaani qowluhu waa imaam maalik qowlkiisa uu yidhi al amru arrinka arrinka almujtamacu lagu ijmaacay calayhi korkiisa intana annaga agteenna xaalu ahaaday fiiri ijmaacu inu agtooda yahu kuu sheega ee uusan muslimiinta dhan ahayn alamru arrinka arrinka almujtamacu lagu ijmaacay caleyh korkiisa cindana agteenna xaalu ahaaday annahu shaaniye laa yukhrasu la qiyaasi maa min ahimaari midhaha xaala uu ka mid yahay ila nakhiilu geetimireedyaalka maan iyo walacnaaba canabyaalka waxaa ka mida sunnada imaamka muslimiinta sekada markuu aruuraa beelaha ka awrina dadka ay u baxeen timirta markay bislaato qof timir yaqaan oo ku taqaqusay oo beeraha iyo sida timirtu u baxdo yaqaan aa beerta ag istaaga geeduhu fiirina waa tirina waa fiirina markaasuu leeyahay beertan waxaa timirta saaran aan ku qadaray intaasoo kiilo inay tahay khalaas faa'iido weyna keeni faa'iidadaas maxay tahay mar haddii la qiyaasay oo la qoro waxaa la leeyahay intaasoo sakaaha lagugu leeyay marka timir waa u cuni karaa waa gada karaa masaakiinu sii kala ila waa iska caddaatay sekadii hadii kaleeto hadduu iskama cuni karo sekadiion la bixin marka wuu qiyaasa qofka oo beeryaqaanka markuu qiyaaso hadduu yidhaahdo waxaan ku qiyaasay afar boqoloo kiilo waxaa la rabaa inuu rubac u reebo ila wuxuu waa qiyaasi xaqiiqa maahane wuxuu leeyahay saddex boqoloo kiilo sekadooda aan kuugu imaado afar boqolaan ku qiyaasay beertan laakiin rubac iskalaha rubaca lahar macnaheedu maahan seke laga bixin ma qofkan asaga milkiilaha markuu xaqiiqsado boqolku inuu jiray hadduu xaqiiqsado inta qiyaas inta miisaamo hadhow masaakiintuu siina boqolkaas loo reebo sekadiisa masaakiintu hadhow siina laakiin haddii laga wada qaatay hadhowna timirtii isdhinto hadda xaq aan lagu lahayn aan laga qaato marka waxbaa loo reeba canabkana waa saasoo kaleeto markuu bislaaday canabku qof beeryaqaanaha dhex istaaga imaamka muslimiintuu soo diraa markaasuu dhex istaaga markaasuu le canabkan waa fiiriyo marka hadhow uu la gooyou qalalo wuxuu noqonaa tusaale intaasoo kiilo sabiib shan boqoloo kiilo sabiib waa qiyaasa waxbuu u reebaa marka waa ka tegaa marka qofkaanu beertiis waa iska guraa waa cunaa waa gadaa waa bixinaa sekada lagu leey waa iska cadda sekadaasaa laga soo doonaa hadhow hadhowaa sekadaas laga soo doonaa marka kharsigaas imaamu maalik wuxuu leeyahay annaga culammada reer madiina haddaannaha waa ku ijmaacnay kharsigaas wuxuu gaar ku yahay waa canabka iyo timirta ee gallayda iyo masagada iyo bariiska iyo sareenka iyo qamardiga iyo burka ma la qiyaaso ayaga beerahooda ma la qiyaaso saasuu leeya imaam maalik wa madhab wahuwa in oo aan la qiyaasayn ilaa labadaas maahane wahuwa qowlkan uu leeyahay reer madiina ku ijmaacay madhabuljumhuur waa jumhuurta madhabkooda shaaficiyadaa sida qabaan xanaabiladaa qabaan culummada agarkooda sida qabaan khilaafan mukhaalifiina jumhuurtu xaalay khilaafayaan liahli ra'yi ahlu ra'yiga ahlu ra'yiga waa xanafiyada xanafiyada unbay khilaafayaan oo ayadu waxay leeyihin waa la qiyaasaa beeraha kalena ahaali yaraa imaam maalig wuxuu arkaa anna man qofkii faatatu ay ka tagto salaatun salaad qofkii salaadu ka tagto salaadaa ka tagtay fii safari safar dhexdiisay uga tagtay waa ka hurday ama waa halmaamay tusaale ama gabaray aheed markaasaa dhiiggii caadadu ku dhacday taas laakiin maqalayda ka dahan haa ku soo dari waxaa tira waa ka hurday ama waa halmaamay saas dhe ilaa salaadda lama qalleeya gabadha caadada qabtee yaraa wuxuu arkaa anna man qofkii faatatu ay ka tagtay salaatun salaad fi safari ay uga tagtay qadaahaa waa qadaynaa fil xadari nagaadiga hadhow markuu muqiim yahay waa qadaynaa kamaa sidii u qallaynaa wajabad calayhi ay ugu waajibtay idaa kaana waqtu waqtigu hadduu yahay qad dahaba mid tegey fiiri salaadaa ka tagtay isagoo musaafira maanta duurkii uu dib u soo dhigay uus yidhi casirka aad ku jamcidi safarkii waa dheeraaday casirkiina waaba halmaa caawa ceshihii gurigiisii oo muqiim noqon laba salaadoon kaas yidhi oo oo maanta ma aanan tukanayn duur iyo casiri duur iyo casirkii waa halmaamay duurkii uu soo ta'khiiriyey uu isla casirkaad jamci doontaa casirkiina waaba halmaamay laba salaadoodaa lagu leeya fiiri qofkaas labada salaadoodna maxay ka tageen isagoo musaafir ay ka tageen see u qallayna horta waa qallayna war la-aan wey man nasiya can salaatin aw naama canha falyusaliiha idaa dakaraha falaysa lahaa kafaaratu ilaa daaka uu yidhi nabigu sala allahu alay slam qofkii salaad halmaamay ama ka hurda markuu soo xasuustay ha tukado kafaaro kale lagama rabin marka inuu qallaynaa war male nabigaaba caddeeyee laakiin suu u qallaynaa musaafir markuu ah laba ragca duurku ah casirkuna labu ah hadda waa muqiime ma labalabadiiu ku qallaynaa ma labalabadii ku qallayna mase waxawn hadda waa muqiima waa dhammaystira shaaficiyadaiyo waxay qabaan inuu iyadoo dhammaystiran qalleeyo ilaa hadda waa muqiim oo afar afar tukado soo ma jeedid imaam maalik wuxuu leeya maya war marka hore horta xaa ku waajibeen labalaba ragca soomaa labadiiyu tukaa ilaa waajib waruu iska ridaa salaadan hadda kuma waajibin markay waajibadeen labay aheyd madibay labada uga daan markay ku waajibayday labay aheyd markay labada dambe ka imaanay saasuu leeyay imaam maalig isagu wuxuu yidhi yaraa imaam maalig wuxuu arkaa anna man qofkii faatatu ay ka tagto salaatu salaad fii safar ay uga tagto qadaahaa waa qadaynaa filxadari nagaadiga dhexdiisa kamaa sidii wajabad caleyhi ay ugu waajibtay idaa kaana waqtu waqtigu adduunya qad dahaba mid tegey qaala imaam maalig wuxuu yidhi wahaadaakan kanday ee alamru ee arrinka wahaadaa kanday alamru ee arrinka huwa ladii waa midkii adragtu aan soo gaaray calayhi arrinka korkiisa annaasa dadka aan ku soo gaaray wa ahlalcilmi ahlucilmiga aan ku soo gaaray bibeledina xaalay ku sugnaayeen magaaladayada an culimmadaasaan sheega wiil culimmadii aan beledkayagan ku soo gaaray waa taasuu yidhi masaladan anuu ka soo gaaray masaladaas marka ijmaacu ahlilmadiina leeraa saasay noogu dhammaatay wainqiraadu lcasri matniga fiiri wainqiraadu lcasri wakhtiga dhammaashadiisu shardun waa shardi fii daahiri kalaamihi imaam axmed celi haddee madhabku waa xambaliye kitaabku fii daahiri kalaamihi imaamu axmed hadalkiisa sida ka muuqata waqad awma'a waa ishaaray imaamu axmed ilaa khilaafi qowlkan khilaafkiisa falow itawfaqat ilkelimatu kelimaddu hadday iswaafaqdo fii laxdatin ilbiriqsi laxdadaasoo waaxidatin keligeed ah fahuwa itifaaqaasu ijmaacun waa ijmaac cinda aljumhuuri jumhuurta agtoodu ijmaac ka yahay wakhtaarahu qowlka waxaa doortay abulkhadaa mas'ale kaleo ijmaacan halkan ka galay masaladaas waxay tahay inqiraadulcasri ma shardiya mase shardi ma ahana la yidhaahdaa macnaheeda waxaa loola jeedaa ijmaac wuxuu ahaa culummada mujtahidiinta ee isku waqti nool adduunka korkiisa inta muslim joogta culimmada mujtahidiinta ay ku jirta inay xubun hal mar isku waafaqaan xubun inay isku waafaqaan waxaa la yidhi marka garanay ijmaaci waa saas markay isku waafaqaan ijmaacaasi goormuu xujo noqona ma daqiiqadda ay isku waafaqeen uu xujo noqona waa sida jumhuurtu ay qabaan waa saas marba hadday caddaato adduunka korkiisa inta ku sugan ee mujtahidiina inay iswaafaqeen daqiiqadaasuu xujo noqona daqiiqadaasuu xujo noqona laba faa'iidaa ka imaaneen laba faa'iidaa ka imaaneen tan koowaad waxay tahay ayagii mujtahidiintaha mid ka mida kama laaba karo ma dhihi karo aniga masaladii waa ka laabta qowlkii aan saas awal eri waa ka laabta ma dhihi karo maxaa yeele mar layidhi haddii layidhi waa xujo waa xaq mana bannaan xaq in laga laabto faa'iidada labaad haddii dadka markaas aan mujtahidiinta ahayna dulaab cilmiga mid ka mid a cilmigiisu siyaado ee mujtahid uu soo gaaro ayagoo weli nool culummadii hore ee masalada ku ijmaacday ma khilaafi kara waa inuu raaca ila xaq lama khilaafeen baab kama furna masaladu waan dhammaataa laleeyahay labadaasaa ka imaanaya haddii la yidhahdo ijmaacu wuxuu xujo noqonaa markay isku waafaqaan culummo qowl kale wuxuu leeyahay maya inqiraadul casriya shardiya ijmaacu wuxuu xujo noqonaa idanqarada alcasru wakhtigu markuu dhammaado maxaa loo jeedaa inqiraadul casri waxaa loo jeedaa culummadii masaladaas isku waafaqdeen mujtahidiintaa dhammaan waa inay dhintaan inta mid ka nool yahay xujo maaha maxaa yale waxaa dhici karta mid kamida inuu ka laabto ilaa aimada waa la yaqaana masala inta si yidhahdaan haddana masaladu si kale ugu caddaata markaas ka laabtan marka waxaa dhici karta mid kamid inuu ka laabto marka waa la suga hadday masale isku waafaqaan oo ay wada dhintaan ayada midna ka laaban markaasu xujo noqona qowlkanna saasuu leeya qowlkan haddii la qabto laba arrimooda ka dhalay isagan oo labadii hore cagsigeed kan koowaad waxay tahay hadii la yidhaha ilaa ay wada dhintaan inqiraadul casri waxaa loola jeeda inay wada dhintaan mujtahidinta masalada isku waafaqan ilaa ay wada dhintaan xujo maan hadii la yidhi ayada mid ka mid waa ka laaba kara ile xujo maahani dii masaladu si kale ugu muuqato ka laaba kara labo qofkii dhasha markaas kadib ee darajatul ijtihaad gaara ayadoo mid ka noolyahay mujtahidiintii hore waa uu khilaafi karaa ile masaladu weli xujo ma noqone waa khilaafi kara khalaas saasaan ijmacaas ugu dhammaanay waqtiga labadaasaa ka dhalana qowlka raajixa waa qowlka ah inqiraadul casri shardi maaha ee waxaa shardi ah inay un itifaaqaan bis ayagoo marka daqiiqadda ay itifaaqaan markaasu xujo noqona haddii qowlkaas raajix noqdayna ayagana mid ka midu kama laaba karo qof markaas kadib mujtahid noqdayna ma khilaafi karo bal matniga mar kale fiiri wainqiraadul casri waqtigu inuu dhammaado oo culummada ijmaacda ay wada dhintaan shardi waa shardi marka la xujaysana ijmaaca fii daahiri kalaamihi imaam axmed hadalkiisa daahirkiisuu shardi ku yihi imaam axmeda saas qaba riwaayatiisa waqad owmaa imaam axmed waa ishaaray ilaa khilaafi qowlkan khilaafkiisa oo qowlka jumhuurta ahna waa ishaaray inuu jiro oo ah hadday iswaafaqaan mujtahidiintu markay iswaafaqeenba ijmaacu waa sugan xujuuna noqon falaw ittafaqat ilkelimatu waa kana qowlka jumhuurta falaw ittafaqat ilkelimatu kelimadu hadday iswaafaqdo fii laxdatin ilbiriqsi waaxidatin keligeed fa huwa itifaaqaasu ijmaacun waa ijmaac markaasuu xujo noqonaa cinda aljumhuuri jumhuurta agtoodu ijmaac ka yahay wakhtaarahu waxaana doortay abulkhadaab oo xanaabilada ka mid shagax qowluu yidhi wainqiraadul casri wakhtigu inuu dhammaadaa shardun shardi weeye fii daahiri kalaamihi imaam axmed hadalkiisa daahirkiisa almuraadu shayga loola jeedo biinqiraadil casri wakhtigu inuu dhammaado an yamuuta waa inay dhintaan ahlulijmaaci ijmaaca dadka ehelka u ahaa wayanqarida waa inuu dhammaadoo go'o casrun wakhtigooda duuna an yukhaalifa ayadoo uusan khilaafin waaxidun mid oo minhum ka mida uma yabda-u kadibuu bilaabanaa alixtijaaju in la xujaysto biijmaacihim ijmaacooda fa idaa ajmaca almujtahiduuna mujtahidiintu hadday ijmaacaan calaa xukmin xukun ay ku ijmaacaan fii casrin waqtina ay ku ijmaacaan fahal yancaqidu ma guntanna alijmaacu ijmaacu xaala tifaaqihim xaaladday iswaafaqeen owlaa mase ma guntanna ow amase laa yakuunu ma noqonaa dhe ow amase laa yakuunu ma noqonaa ijmaacuhum ijmaacoodu xujatan ilaa bacda an yamuutuu markay dhintaan ka gadaal ma ahani kulluhum dhammaantood markay dhintaan lixtimaali rujuuci bacdihim gabalkood ka noqoshadeeda gabalkood ka noqoshadiisa suurtagalnimadeeda darteed uusan xujo wahanayn miya fiiha mas'aladan soo qadaro qowlaaniya ku sugan qabarkii soo qadar fiiha mas'aladaas qowlaani laba qowlaa ku sugan laba qowlaa ku sugan alawalu qowlka horeeya anna inqiraadal casri waqtiga dhammaanshadiisu shardin waa shardi mana la xujaysan kara inta mid ka nool yahay wahuwa qowlkaasu qowlu bacdi shaaficiya waa shaaficiyada gobolkood qowlkiis wa daahiru kalaami imaami wa daahiru kalaamilimaami waa imaamkii hadalkiisa sida ka muuqata axmada ah imaamku axmada ah imaamku falaa yancaqidu lijmaacu ijmaacu guntami maa guntami maa ijmaacu ilaa bacda inqiraadi casri lmujmiciina culummadii ijmaacday casrigooda go-iddiisa ka gadaal maahane waqad dakara abulkhadaab wuxuu sheegay anna daahira kalaami axmed anna daahira kalaami axmeda imaam axmed hadalkiisa sida ka muuqata anna inqiraada alcasri casrigii mujmiciinta dhammaashadiisu shardun shardiyu u yahay fii sixati lijmaaci ijmaac ansixidiisa uma dakara abulkhadaab wuxuu ka sheegay canhu imaam axmed xaggiisa anna xadda alkamri qamrada xaggeeda arbacuuna uma dakara wuxuu sheegaybe canhu imaam axmed uu ka sheegay imaam axmed wuxuu ka sheegay anna xadda alkhamri qamrada xadkeedu arbacuuna afartanuu ahaa fii cahdi abibakrin abubakar wakhtigiisii radia allaahu canhu wa khaalafa waxaa khilaafay hu abubakar cumaru cumaraa khilaafay radia allaahu canhu fa saada cumar wuxuu ku siyaadiyey arbaciina afartan jeedaloo kale oo siddeetanu ka dhigay qofka qamrada karbaashkiisa cumar uma daraba caliyun kadibaa cumaraa garaacay uma daraba caliyun kadibna caliyaa garaacay radia allaahu canhu arbaciina afartan calina afartanuu garaaci jiray qofka qamrada caba marka fiiri wakhtigii abubakar afartanaa la garaaci jiray cumar markuu yimid cumar markuu yimid oo macnaha waxaanu la jeedaa cumar uu khaliifkii muslimiinta noqday inta abubakar dhintay siddeetanuu ka dhigay imaam axmed wuxuu leeyahay wakhtigii abubakar khilaaf ma jirin afartan in laga dhigo wakhtigaas culimmadii joogto cumar ka mid ah abubakar ka mid ah cumaan ka mid ah iskuma diidaneen afartan in laga dhigo abubakar markuu dhintay weli waa noolyihiin culummadii qodol ka midu mogta cumar iyo anool iyo cumaan iyo cali iyo waa joogaan waa uu khilaaf xukunkii abubakar oo siddeetanu ka dhigay taasaa waxay daliil u tahay ijmaacii horeo afartanka ahaa inuusan xujo ahayn maadaama ay noolyihin dadka ku ijmaacay taasaa tusayduu leey markuu ka dhigay cumar siddeetan oo uu ku weli jiray cumar markii alla oobsaday cali caliyaa jeeblay ninuu jeeblay macnaha cali cumaana ku xiga xagga khilaafada ee hadda ninaa jeeday cumaana amray oo yidhi ninkaas jeeda ninuu amray cali wuxuu iigu dhufo anugu waa tirin ah dhash koow markuu afartan mar ayuu jooji halkaas ku jooji halkaas ku jooji saasuu yahay uma daraba wuu garaacay caliyun cali arbaciina afartan marka calina muxuu khilaafay xukunkii cumar ku soco jiray sooma jeedin taas waxay kutusayda cumar toban iyo dhowrka sano xukunkuu ku socday maadaama dadkii culimmaday la jooga aysan dhiman ijmaac oo xujaa ma ahan qaabkaasaa loo dariishanaya wuxuu yidhi caliyaa waxaa dhahay imaam axmed ale imaam axmed wuxuu yidhi qaala imaam axmed be walowla ishtiraadu inqiraadi alcasri wakhtiga dhammaashadiisa shardinta la shardinaa mawjuudun hadduusan ahaa lahayn waa mawjuude shardigaasaa jira ee haddaan shardigaasu jiri lahayn lamaa jaasa ma bannaanaadeen daalika khilaafka cumar oo uu abubakar khilaafay iyo khilaafka cali cumar khilaafay ma bannaanaadeen haddaan shardigaanu jiri lahayn laakiin hadda khilaafkan waa u bannaanaa maxaa yeelay shardigaanaa jira shardigaanaa jira fadalla wuxuu tusay khilaafkaas oo cumar uu khilaafay abubakar calina uu khilaafay cumar fadalla khilaafkaasa wuxuu tusay calaa annahu inqiraadu casrigii shardun shard inuu yahay oo marka laga ijmaac lama khilaafi karo culummadu ku ijmacday waa markay wada dhintaan ayagoon ka laaban wa ana alijmaaca khilaafkaas wuxuu kaloo tusay wa ana alijmaaca ijmaacu lam yancaqid ma guntamin qablu ijmac maba jir ma guntanmin qablu cumar hortiis iyo cali hortiis saas u dariishaday wa wajhu haada alqowli qowlkan wejkiisa qaabka ay u dariishanayeen xadiidka waxaan rabaa qaabka qowlkan oo ah inqiraadul casri waa shardi culummada leh qowlkoodu cillada uu ku dhisan yahay maahan xadiidka ka hadli maayaan qowlka dhahaya ijmaaca culummadii ijmaacday ijmaacaas inta culummada mid ka nool yahay lama xujaysan karo wejka iyo macnaha meeshay ka qaateen wa wejhu hadalqowli qowlkan wejkiisa ixtimaalu rujuucilbacdi gabal noqoshadiisa suurtagalnimadeed wey can ijtihaadi uu ka laabto waxay leeyihiin imaamka waxaa la ogyahay masaladu siday ugu muuqataa cilmigiisu waa siyaada berri si kale inay ugu muuqataa marmaray dhici karta marka inta ayagii nool yihiin mid ka midu inuu ka laabto adhice waa dhici kartaa haddii mid hadduu ka laabto masaladii khilaafiyay noqon khilaafiyay noqon marka waxaa wa wejhu hada qowli qowlkan wejkiisa ixtimaalu rujuucilbacdi gabal noqoshadiisa suurtagalnimadeed weeye can ijtihaadi uu ka laabto maadaama intuu daa'im yahay axadku waa mawjuudan mid oo jiro oo nool maadaama intuu daa'im yahay bacdigaasu dhe maadaama intuu daa'im yahay mawjuudan mid jiro oo nool fayaulu arinku wuxuula fayaulu lamru arrinku wuxuu u noqonaa ila alkhilaaf haddii mid ka miduu ka laabta masaladu khilaafiya noqeen haddii mid ka miduu ka laabto qowluhu yidhi waqad awmaa waa ishaaray waqad awmaa waa ishaaray ilaa khilaafihi qowlkan hore oo ah inqilaadu casriya shardiga khilaafkiisa waa qowlkii jumhuurta qowlkaas imaam axmed waa ishaaray ey ilaa khilaafi maa qowl khilaafkiisu ishaaray taqadama soo hormaray fa awmaa wuxuu ishaaray ilaa ana inqiraada alcasri ilaa ana inqiraada ay inqiraad alcasri wakhtiga dhammaashadiisu leysa shaardan inuusan shardi ahayn waa ishaaray fa yakuunu waxaa u sugnaanaya liaxmed riwaayataani marka laba riwaayo oo waa shardi iyo shardi maaha laba riwaayo oo laga waryeeri noqeen ixdaahumaa middood qaalahaa imaam axmed sariixan sicadu u yidhi wahiya riwaayadaasuna alshtiraadu waa in inqiraadu casrigu shardiya wa faaniyatu riwaayadda labaydana iimaa'un waa ishaarid wahiya riwaayadaasuna cadamuhu waa cadamulishtiraaq inaan shardigaas la shardin wey qowluu yidhi falow itafaqat ilkelimatu kelimaddu hadday isku waafaqil hadday isku waafaqdo kelimadda mujtahidiintu hadday isku waafaqdo fii laxdatin falow itafaqat ilkelimatu kelimaddu hadday iswaafaqdo fii laxdatin ilbiriqsi waaxidatin oo keligeed ah fa huwa itifaaqaasu ijmaacun waa ijmaac cinda aljumhuuri jumhuurta agtooda ijmaaciya wakhtaarahu qowlkaas waxaa doortay abulkhadaab ey ina madhab aljumhuuri jumhuurta madhabkoodu cadamul ishtiraadi waa inaan la shardin inqiraadka wa huwa qowlkaanu alqowlu waa qowlkii ahaani oo labeeyey falaw ittafaqat ilkelimat falaw ittafaqat hadday iswaafaqdo kelimatuummati ummadda kelimadoodu fii laxdatin ilbiriqsi hadday iswaafaqdo ilbiriqsigaasoo waaxidatin keligeeda fa huwa itifaaqaasu ijmaacun waa ijmaac wadaalika kownu ijmaacan tacliilaad uu keena afar tacliiluu keena oo u xujaysanaya afar tacliil uu rabaa inuu xujaysto inaan inqiraadulcasri shardi ahayn wuxuu yidhi wadaalika arrinkaas oo cadamulishtiraatka haabitu waa sugan yahy wadaalika cadamulishtiraatkii haabitu waa sugan yahay lianna aladilata maxaa yeele adilada lianna aladilata adilada tustay calaa ana alijmaaca ijmaacu xujatun xujo inuu yahay laysa kuma sugnaan fiiha adiladaas ishtiraadu inqiraadilcasri casriga dhammaashadiisoo la shardiya adiladaas kuma jirto adaa jeebkaaga ka keensaday ijmaac waa la hayaa waa xujo marka cillada labaaduu deliishana mideeda kale weli ana alijmaaca ijmaac huwa alitifaaqu waa iswaafaqid waqad xasala waana soo xasilay itifaaqii saacata itifaaqihim saacadda ay iswaafaqeen fama aladii shaygii muxuu yahay yarfacu diida ijmac waxaa la ydhaha iswaafaqin mujtahidiintu waa iswaafaqeen waa la hayaa ijmac ijmacna xujuu ahaa maxaa diida in la xujaysto maxaa diida haddana tacliil saddexaad mideeda kale weli anna taabiciina taabiciyaalka kaanuu waxay ahaayeen yaxtajuuna kuwa xujaysta bilijmaac ijmaaca fii zamani awaaqiri saxaaba saxaabada aakhiriyaalkoodii zamankoodii ka anas oo kale waqtigii ugu dambeeye anas dadkii ugu nolol dambeeyey saxaabadu ka mid aha sida anas wakhtigiisii oo kale iyo wakhayri radi allahu canhu walow kaana waana ijmaacii saxaabada wax la xujaysana ayagiina gabalnoodi iyagiio gabalnoodiyo anasnoodigaa la xujaysan jir fiiri walow kaana hadduu ahaa laha inqiraadku shardan lam yajus ma bannaaneen ma bannaanaadeen daalika ixtijaajkaas iyo xujaysigu haddana tacliil afraad uu keena weliannahu shardigaas haddii la yidhaha inqiraadulcasriya shardiya yu-addii wuxuu gaarsiinaa ilaa tacaduri ijmaaci ijmac baa inuu suurtogeli waayo ijmac baa suurtogela haddii shardigaas la qaato sababta waxaa la yidhi mujtahidiinta wakhti nool hadday masale isku waafaqaan lama xujaysan karo ilaa ay wada dhintaan laba arrimoodana ka imaanaydaa layidhi ayaga mid ka midu waa ka laaban kara midkii markaas kadib dhasha ama ardada markaas joogto ka mida ee darajatul ijtihaad gaara waa khilaafa midkaas darajatul ijtihaad fiir waxaa dhici karta marka kuwii ijmaaceen markay konton sano lixdan sano la joogo ayadoo weli gabal ka nool yahay in mid mujtahid noqdo kaasu wuxuu ka mid yahay culammada casrigaas kaas intuu nool yahay haddii mid kale mujtahid noqdana isna culamada casrigu ka mid yahay ila waa soo gaara nolol ku soo gaari ilaa qiyaam saaca saas isugu tixnaaya marka oo laleey weli waqtigii ma dhaman ila weli midaa noole marka ijmaac waxaa la yidhahdaa suurtogeli maaha di shardigaas la qabto maba suurtogelayaba maba suurtogelaya waa noocaas liannahu shaamiye laa yakaadu sigama casrun waqti yanqaridu inuu dhammaado xataa yaxduda ilaa uu ka soo diriyo min awlaadii casrigaas carruurtii dhalatay man qof yakuunu ka mid noqonaa min culamaa'i alcasri culammada casriga fayatasalsalu waa isdaba jooga marka waa isdabageli arrintu midba miduu sii dhiiba uu leeya anaa nool intaa noolay ijmac weli maaha haddana mid kala dhalana oo yaraa awel ha soo kobca wahaadaa qowlkan oo ah shardi maahan inqiraadulcasri huwa alqowlu raajix waa qowlka miisaanka badan waa liquwati daliili daliilkiisa xooggiisa soo arki maydid wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wasalam wbaaraka calaa nabiyina muxamed